wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa xarigga ka jartay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka jubbaland furitaanka dhismahan qaybta cusub ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka jubbaland maamulka magaalada kismaayo iyo marti sharaf kaleh cadar ismaaciil cabdulaahi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa ka warbixisay dhismahan iyo ahamiyadda uu u leeyahay haweenka jubbaland maanta waa maalin kale oo xarunta horumarinta haweenka ee degmada kismaayo aan kula wareegnay gurigan hadda iga dambeeya oo ah aan dhex taagannahay oo ah xarun guri lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka oo looga faa'iidaynaya haween hadda tababar qaadanaya oo ka kooban boqol iyo konton haween ah oo mashruucan waxaa noogu deeqday hay-adda keer yaa noogu deeqday oo haweenka ugu deeqday hadda haweenka wax baranaya waa boqol iyo konton haween ah oo sida dharka loo kariyo iyo sida maaragtay gabdhaha loo qurxiyo cilaankii koofeerkii iyo maxay ahayde iyo saaluunkii qaab walbaba leh baranaya insha allah gurigan maantaan la wareegnay waa la dhammaystiray shaqooyinkiisu hadda lagu qabanaya gabdhaha hadda wax ku baranaya maxay ahayde maantaan daaha ka furnay oo aanan xarigga ka jarnay waxaan ku wareejinayaa agaasimaha xarunta horumarinta haweenka khadra cabdulaahi maxamed oo maxay ahayde nooga qaabilsan agaasimaha halkan marka saa darteed waxaan rabaa inaad sida shaqadaada inaad si fiican u gudato dhismaha lagu soo kordhiyey xarunta horumarinta haweenka jubbaland ayaa kaalin ka qaadan doona horumarka haweenka jubbaland